bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin salaasa taariikhdu ay ku hastaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha may sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku lahaayeen deegaanka leego ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaas oo la tilmaamay in khasaarooyin kala duwan ay soo kala gaareen labada dhinac wararka aynu ka helayno leego waxay ku waramayaan in xaaladdu haatan ay tahay mid deggan ayadoona kooxihii weerarka soo qaaday ay iska cabiyeen ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ee amisom saacado ayay qaadatay sida weerarkaaynu ku helayno weerarka al-shabaab halkaasi ay ku qaadeen ayadoo labada dhinac ay isu adeegsadeen hubka nuucyadiisa kala duwan ma jirto cid ka warbixisay weerarka leega ay ku qaaday ururka al-shabaab oo la tilmaamay in dhinacyo dagaalamayay ay labada dhinacba khasaarooyin soo kala gaareen dad deegaanka ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay arkayeen waxyeello labada dhinac soo kala gaartay inkastoo aan la haynin cadadda rasmiga ah ee waxyeelada dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka leego dhinaca kalena kooxda al-shabaab ayaa waxay tababar u soo xireen maleeshiyaada ka tirsan kooxdaasi oo kasoo jeeda wadanka kenya kuwaas oo tababar muddo ah uu kaga soconayay deegaanada gacanta ay ku hayaan ururka al-shabaab dhalinyarada tababarka loo soo xiray oo muuqaal laga duubay ayaa waxa uu ka muuqanayay afhayeenka kooxda al-shabaab cali maxamuud raage cali dheere oo khudbad dheer u jeedinayay maleeshiyaadka uu kula dardaarmayay inay sii labalaaban dagaalada ka dhanka ah kenya si ay heryada gumaysiga kaga dulqaadaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gudaha dalka kenya sida cali dheere uu ka dhawaajiyey cali dheere ayaa tilmaamay in muslimiinta ah ee kenya ay ku hoos nool yihiin koox masiixiyiin ah oo dhibaatooyin kala duwani ku haysato dhallinyarada ayuu sheegay inay ura lahaa kenya waa wadanka kenya oo haatan ku jiro himaysi sida hadalka uu dhigay cali dheere ayaa sidoo kale hadallo u muuqanaya gowaabin u jeediyey dhalinyarada tababarka loo soo xiray kasoo jeeda gudaha dalka kenya waxayna tani muujinaysaa in shabaab weli ay ku xoogan yihiin gudaha dalka kenya maadaama maleeshiyaad ka tirsan kooxdaasi ay yihiin haatan dad kenyaan ah oo kasoo jeeda gudaha dalka kenya al-shabaab ayaa waxaa la sheegayaa in gaari qaad u siday magaalada baydhabo ay ku gubeen meel sidaasi aan kaga fogeen magaalada waxaana la tilmaamay in gaarigan oo ay lahaayeen dad soomaaliyeed oo ganacsato ah ay al-shabaab gacanta ku dhigeen dabadeedna dab ay qabadsiiyeen waxaana la tuhunsan yahay in al-shabaab muddooyinkii dambeba ay wadeen dagaallo ay kula jiraan waxyaabaha inta badan laga keeno gudaha dalka kenya gaar ahaan qaadka deegaano dhowr oo ka tirsan gudaha dalka soomaaliya ayay ka mamnuuceen shabaab in la geeya qaadka kaasi oo inta badan markay gacanta ku dhigaana dab ay qabadsiiyaan qaadka iyo macalgaariga wadaa haddaba intan ayaa waxay kusoo asadoo toddobaadyo ka hor sidoo kale al-shabaab ay gudeen gubeen gawaari la tilmaamay inay qaad u sideen qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya waxaana al-shabaab sidoo kale inta badan tacadiye iyo dhibaatooyin u geystaan dadka ganacsatada ah ee ayagu ka ganacsado qaadka warsaneysaan waa raadiyo wardheer ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya ayaa rasaasiyey gaari ay la socdeen ciyaartooy ka tirsan kooxda kubadda cagta ee elman iyadoo waa rasaastaasina uu ku geeriyooday macalin ku-xigeenkii kooxda bariga dhexe oo ah koox ka dhisan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose weerarka lagu qaaday gaariga ciyaartooyda ay la socotay ayaa la tilmaamay in saddex ka mid a ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ah ee elman ay dhaawacyo fududi kasoo gaareen iyadoo macalin ku-xigeenkii bariga dhexe uu ku geeriyooday weerarka tacshiyarada ee la hubiyey afhayeenka naadiga kubadda cagta ee elman oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ay tahay mid aada looga argagaxo falkaasi asigoo ka warbixiyey xaalada caafimaad ee ciyaartooydii kooxdaasi ee haatan yaalla isbitaalka madiina ee halka lagu baxnaaninayo dhaawacyadii kasoo gaaray weerarka lagu qaaday gaarigooda ciyaartooy ka mida kooxda kubadda cagta helman laba ciyaartooy ujeedo khadka dhexe iyo sidoo kale garabka oo lagu magacaabo cumar mumin abdulgandaabi iyo yar kaloo cabdullahi lagu magacaabo khadka dhexa deelo oo ka yimid kooxda kubadda cagta bariga dhexe labada bariga dhexe ayaa sanadka lagu soo wareejiyey ayaa dhaawac soo gaaray halka uu ku geeriyooday macalimiintii kamid macalin ka mid ah leyda bariga dhexe iyo sidoo kale iyo dadweyne fara badan sida kalbaayashan ayaga ushiidayada halkaas afgooye macalinka dhintay midka uu yahay ilaa iyo hadda si fiican iguma shashigin laakiin in macalin koobaad iyo macalinka labaad midkooda weli lama kala cadeynin laakiin inuu bariga dhexe macalinka ahaa ayaa lagu soo sheegay laakiin labadaas ciyaartooy ayaan ogahay in daawac fudud uu soo gaaray haddana ay jiifaan jitaan madow waxay ka soo baxeen naxariista dadka cagta cilman waxayna degan yihiin awgooye siyaad ahaan ay halka u aadayeen waayo waxaa xirmay horyaalka kubadda cagta ee soomaalida heerka koowaad ayaa soo xirmay shalay shalay galab ayay waxay deeleen horyaalka soomaaliya ay isku baxeen kooxda kubadda cagta sida sidaa dardigeed maadaama horyaalka uu xirmay waxay jeedin inay usii weydaan abdi walahi ilaa iyo hadda xaaladooda waa aaday u fiican tahay sida iisoo sheegay welimaana kortiin aniga balse xaaladooda aad ayay ugu wanaagsan tahay
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka naadiga kubadda cagta ee elman abukar maxamed oo la hadlayay warbaahinta kadib weerarkaasi lagu qaaday gaariga ay la socdeen ciyaartoyda kooxdaasi ka tirsan oo uu ku geeriyooday macalin ku-xigeenkii kooxda bariga dhexe ee ah koox ka dhisan magaalada afgooye dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanka lamber konton ee gobolka shabeellaha hoose ka dalbadeen dowladda soomaaliya inay gacan ka siiyaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee iran waxayna sheegeen in al-shabaab haatan ay ku hulan yihiin sidii ay u burburi lahaayeen hooyiga ay ku nool yihiin ee ku yaala deegaanka lamber konton ayagoo u aaneynayo inay gacan siiyaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya sidoo kalena ay soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta dowladda markay tagaan deegaanka lamber konton mid ka mid a dadka deegaanka ahna dhalinyarada la dagaalamaysa al-shabaab ayaa dalbaday ama ka dalbaday dowladda soomaaliya in gacan laga siiyo asigoo sidoo kale ka warbixiyay dagaalkii ay la galeen al-shabaab iyo waxyaabaha salka uu ku haysay
shabaab murtad wayna dheheysaanay waxay naga dhexeey dagaal saasaa naga dhexeey murtad al-shabaab markii dhiigaay inay baniftay rabto murtad waa iyo gaalajiraab bay kusoo gabantaa waxay qabaan murtad reer lambar kufta dhan waa murtadiin magaalada la shaqeyn al-shabaab anaga waxaan ku dagaalnay dowladda dowladda in la shaqeeya bay diidan tahay al-shabaab ninkii soo baxlaana qofkii dowladda la shaqeeya way weerartaa marka anaga waxayna dheen hubkaasoo dhigaa hubka dhigaa hubkii dhigis baa la diiday anaga had jeer waxaa diyaar unahay qof alla qofkii na soo warayna aska ciidana dowladna wax yara noo joogaan intaasaas garabsanina al-shabaab murtadu waa ayna dhehaysaa marka hadday oo macnaha ay ku rabta al-shabaab ay ku rabtan murtadu ay kusoo gabataa saas saasayna u dagaalamayaan na dowladda la tafatiin dowladda ridda baa la fatiin murtadiinka alla jiraan baa tihiin saasayna usoo weeraan dowlad wax kasta madaxay timaad waa soo dhaweynaysiin saasaynu aynu dagaalamayaan marka anaga hadda jeer waxaa diyaar unahay intiiba ay jiraan inaan aan la gal iyow deegaanka waxaa dagaal waxaa soo qaaday al-shabaab marka waxay gubeen tuulooyin oo lama konton hoostaga iyo koomarka hoostaga ay gubeen hortaba dib waxay waxay soo galeen dhankan bari ay kasoo galeen dhanka xeebta xaggeeda sax ay kasoo galeen marka ciidamadii deegaanka ogaadeen iyo waa dowladda way ka hortageen xabadda marka ilaa iyo waxay socotay maqribkii waxay bilaabtay kow iyo tobankii iyo barmeelaha somaaliya bilaabtay ilaa iyo maqribka ay socotay meesha wallahi hal nin oo shacab ah waxaa kasoo gaaray oo oo ara daaqsanaayo lugta igu dhacday iyo hal wiil oo oo danka oo dadka deegaanka oo qorigiis wato dagaal ku jira asina gacanta igu dhacday marka labaas dhaawaca jir mid shacab ah iyo mid oo oo askari ah macnaa oo oo deegaan ah
ma aha markii ugu horreysay ee gobolka shabeellaha hoose ay ku dagaalamaan dad deegaanka ah iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab waxaana tiro dhowr jeero hore ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada dalka soomaaliya gaar ahaan goobaha shabaab ay gacanta ku hayaan dagaallo u dhexeeya maleeshiyaad siiskooda isku abaabulay iyo koox ka tirsan al-shabaab ayadoona dagaaladaasi inta badan ay geyseen khasaarooyin kala duwan oo soo kala gaaray labada dhinac warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo ah maxamed nuur amiin ayaa idin akhrinaya warka intaynu midka dambe ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo